magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa laga bilaabay olole dib u dayactir looga sameynayo wadada laamiga ah ee isku xidha magaalada boosaaso iyo gobolada kale ee puntland dib u dayactirka lagu sameynayo wadada laamida ah ayaa waxaa iska kaashanaya maamulka gobolka bari iyo waaxda howlaha guud ee boosaaso haddaba agaasimaha waaxda howlaha guud ee degmada boosaaso ayaa ka warbixiyey ololahan dib u dayactirka ah ee lagu sameynayo wadada laamida ah
sidii caadada ahayd waaxda howlaha guud ee dowladda hoose degmada boosaaso iyadoo fulinaysa amaradii ka soo baxay kala fadhigii u dammeeyey ee dowladda hoose ee ahaa in la dayac tiro laamiga weyne magaalada boosaaso bartamaha ah runtii oo laami muhiima oo ah laamiga isku xidha dekadda weyne magaalada boosaaso iyo gobollada dalka runtiina ah laami muhiima oo qaybo ka mida ay soo gaareen dayacaadi soo gaadhay oo laamigu googo'ay maadaama uu ahaa laamigii xilligii dowladdii kacaanka la dhisay oo muddo afartan sano ku dhow la isticmaalayey wuxuu u baahan yahay dayactir iyo kawarhayn iyo joogtayn in lagu hayo shaqadaasaanna wadnay